فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada qodobadaan caawa idinkugu hayna waxaa ka mid ah maxaad kala socotaa hub ay dowladda masar ka soo dejisay dekedda magaalada muqdisho ee la sheegayo in lagu wareejinayo dowladda federaalka waraysi ayaan idinkaga haynaa maamulka puntland oo markii ugu horreysay ka hadlay hub ay dhowaan ka heleen etoobiya oo xuduud beenaadka la soo mariyey barnaamijka waxaad ku maqli doontaan haweenka barta diinta islaamka ee ku nool deegaanka sablaale oo sahay ku wareejiyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugna jiida hore ee dagaalka barnaamijka waxaad ku maqli doontaan yuhuudda oo duqeymo culus ku garaacday lubnaan iyo ururka shiiciga ah ee xisbullah isku magacaabay oo sawaariikh ugu jawaabay maxaase ka socda dalka lubnaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka magaalada muqdisho oo ka hadlay ololo uu ku dhawaaqay xasan sheekh oo ah inuu sameynayo hubka dhigis hadalka xildhibaanka ayaad maqli doontaan waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta caafimaadka barnaamijka waxaa igala qaybgelayaa qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aada joogtaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaaba aalaa isku soo dubarida soona jeediya cabdiraxmaan beder mahadsanid cali aadan waxaa saacadii lasoo dhaafay qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose ka dhacay howlgallo lagu beegsaday kolonyo ciidamo shisheeye oo ku socdaalayay wadadii xidhiidhisa shalaambood iyo bulamareer qarax lagula beegsaday inta u dhexeysa danow iyo galweyn ciidamada yugandheeska oo lugeynayey ayaa inta la xaqiijiya waxaa ku dhintay laba sargaal oo minabaariyalla ah ciidamadan ayaa sidoo kale maanta la kulmay weerar dabagal ah waxaana iminka ku hakadeen goobtii lagu beegsaday muddo ku siman shan maalmood oo xidhiidha ayay ku safrayaan inta u dhexaysa muqdisho iyo bulamareer waxayna si joogtaa ula kulmayaan weeraro iskugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah dhanka kale magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa weli ka taagan xiisado siyaasadeed iyo kuwo amni oo u dhexeeya maleeshiyaad ka tirsan maamulka isku magacaabay puntland iyo kuwo kale oo daacad u ah dowladda maraykanka wararka ka imaanaya boosaaso ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday gaari uu la socday taliyaha ugu sarreeya maleeshiyaadka b s f ta jenaraal maxamed cuhmaan oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil kadib markii rasaas culus lala helay gaari uu watay aniga iyo qoyskayga oo saaran gaari ayaan la kulannay weerar culus balse waan ka badbaadnay shirqoolkaana loo dhigay ayuu yidhi taliyaha maleeshiyaadka b s f ta uu maraykanka maalgeliyo ila wareedya ayaa sheegayaan gaari noociisu yaalaan garuusel oo uu la socday jenaraal maxamed cuhmaan weerar toosa lagu qaaday kadibna ay maleeshiyaadka ilaalada u hayay iskacaabidna adag ay sameeyeen sargaalka weerarka ka badbaadiya in xurguf xooggan kala dhexaysa maamulka saciid cabdulaahi deni bishii lasoo dhaafayeen iskoorimaadyo labada dhinac dhex maray duqimo kala duwan oo ka dhacay qidaaca ghaza iyo shuhaado badan oo halkaasi ka dhashay guriyo sidoo kale madarse ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan waxaana duqayntaasi ku shahiday siddeed ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale kooxaha gurmadka rayidka ayaa waxay sheegayaan inay hooyo iyo afar caruur oo irashay ku shahiideen duqayn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada diirilbalax ee bartamaha marinka khaza halka sidoo kale ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale faahfaahina laga helaya duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen madrasada khaalid ibn waliid ee xerada nuseyraad waxaa dadka halkaasi ku shahiday ka mid ahaa saddex ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo kale ah nin xaaskiisa iyo sidoo kale canug yaro ay dhaleen waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda duqeyn aad u xoogan ka fuliyeen deegaanka khuzaacay ku yaala bariga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afar iyo labaatan ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan lixdan ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza yuhuudda oo dadaallo ugu jirto sidii ay saldhig ciidan uga heli lahayd soomaaliya xilli ay sii kordhayaan lowlan koobeysan ee ka taagan biyaha caalamiga ee kaabiga ku haya xeebaha soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in maamulka sahaynada uu saldhig ka samaysanayo qaybo ka mid ah soomaaliya qaar ka mid ah warbaahinada geeska afrika ayaa daabacaya warar sheegayaan yuhuudda ay wadaan dadaalay ku doonayaan inay joogitaan milatari ku yeeshaan gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ee uu ka jira maamulka isku magacaabay somalilan ilawareedya ayaa sheegayeen yuhuudda ay qorsheynayaan inay isticmaasho garoonka diyaaradaha ee berbera kaasoo ku yaala gobollada waqooyi galbeed ee loo yaqaano somalilan si ay u ilaashata maraakiibteeda ganacsi ee isticmaala badda cas magaalada berbera oo leh garoon diyaaradeed oo muhiim ah isla markaana ah mid istaraatiiji ah ayaa la tilmaamaya inuu hunguri weyn uga jira yuhuudda waana buqcadda ugu muhiimsan ee ka difaacan karto maraakiibteeda la kulmaya weerarada maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalamaya yemen wararka ayaa intaa ku daraya in yuhuudda ay ballanqaaday inay bixinayso taageero milatari ah iyo caawinaad diblomaasi oo ku saabsan sidii maamulka isku magacaabay somalilan loogu heli lahaa aqoonsi caalami ah dhowr bilood ka hore iyo kooxaha iiraan taabacsan ee ka dagaalama yemen waxay ka digeen yuhuudda ay saldhig ku yeeshaan berbere iyo jabuuti diblomaasi ethoobiyaana uu ka mid noqday safiiradii lagu weeraray bakistan weerar hubaysan oo ka dhacay gudaha waddanka bakistan ee qaaradda aasiya ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray askar iyo diblomaasiyiin shisheeye ah saraakiisha booliiska ayaa sheegay in qarax xooggan oo lala helay gaari ka mid ah kolonyo galbinaysay diblomaasiyiin ka socotay ilaa iyo toban dowladood goobjoogayaal ayaa sheegayeen qaraxa uu haleelay gaari booliis ah kadibna waxaa la maqlay rasaas culus oo laisweydaarsanayo kolonyada gaadiidka ee la beegsaday diblomaasiyiinta la socotay waxaa ka mid ahaa safiirka ethoobiya ee bakistan wuxuuna weerarka ka dhacay gobolka khaybar bakhtiquwa war rasmiya oo ka soo baxay dowladda xabashida ayaana lagu dhaleeceeyey weerarkaasoo ay ku tilmaameen mid argagixiso safiirka dowladda ethoobiya ayaa la sheegay inuu bad qabo isagoona la sheegay in goor dambe ku laabtay magaalada islaamabad ee caasimadda u ah waddanka bakistan khasaare kala duwan oo ka dhashay duuqiimaad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen koonfurta lubnaan diyaaradahan duuliyaha leyn ee maamulka saynada ayaa waxay duuqiimo xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen koonfurta waddanka lubnaan waxayna shaacisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi in duuqiintaasi dhacday tan iyo subaxnimadii hore ee maanta ay ku dhinteen in ka badan boqol siddeetan iyo laba ruux halka ay ku dhaawacmeen wax ka badan toddoba boqol toddobaatan iyo laba ruux oo kale duqiimahan ayaana guud ahaantooda ka dhacay koonfurta waddankaasi wasiirka waxbarashada ee dalka lubnaan ayaa ku dhawaaqay in maalinta beri oo talaada la xidho dhammaan iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala waddankaasi oo dhami waxaana uu sidoo kale maamulka dalkaasi ku dhawaaqay in la furo muwaasasaadka waxbarasho si ay gabaad uga dhigtaan dadka ka soo barakacaya duqeymaha yahuudi ee ka soconaya koonfurta waddankaasi tani ayaana imaanaysa kadib markii uu afhayeen u hadlay milatariga saynada uu sheegay in ciidamadooda ay dhowaan weerar aad u ballaaran ku qaadi doonaan gobolka albiqaac oo dhanka bari kaga beegan waddanka lubnaan hadalkan ayaan imaanaya iyadoo saaka ay ciidamada yuhuudda fuliyeen in ka badan afar boqol oo duuqiimo ah oo lagu bartilmaameysaday goobaha kala duwan ee ku yaala koonfurta waddankaasi waxaana sidoo kale uu sheegay afayeenka u hadlay ciidamada yuhuudda in weerarkan uu imaanayo iyadoo ururka shiicada isku magacaabay xisbullah ku dhacday dharbaxa khatar ah oo aan laga soo kabsan karin wararka caalamka caawa dhegaystayaal waa naga intaa
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
barnaamijka qeybihiisa hore ayaan sii tallaabaynaa maxaad kala socotaa hub ay dowladda masar ka soo dejisay dekedda magaalada muqdisho lana sheegay inay ku wareejinayso dowladda federaalka wariyaheena cabdifataax faarax diiriya ayaa arrintan ka waraystay suldaan nuurow oo ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ee suldaane kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay waa ku dhoway idaacadda alfurqaan magaceyga waxaa la yidhahdaa suldaan nuurow xaaji isxaaq
suldaan nuurow maxaad kala socotaa marka hore hubka xalay laga soo dejiyey dekedda muqdisho ee ay keentay dowladda masar xalay hubka laga soo dejiyey garoonka muqdisho ay keentay dowladda masar waxaan kala socdaa markaan taleefanad adeegsanay in hubkii dagaalkii labaad ee adduunyada lagu dagaalama uu yahay hub hadda casri oo lagu dagaalami karaan ahayn soomaalidana dee hadda dhanay u socoto garan mayse waxyaalo ka fiican in looga bedesho unba hadda loo soo dhiibay hubkaas hub jira ma aha waxaan igu maqaalaa hadda markaan ogaaday inaan hubka wuxuu yahay aan baaro hubkii dagaalkii labaad adduunya lagu dagaalamay oo laga tegay oo dhacay oo la jiiday uu yahay qofkii raba in wararkaas wax ka ogaada wuxuu baari karaa dagaalkii ka dhacay kulbiyow xub noocaasa lagu oo rubo noocaasoo lagu soo qabtay daawashadu way ku jirta hubkii marka dagaalka kulbiyow laga soo qabtay oo kala waayo hubkaana marka hub waxtar u leh ayaga hadda ma ahan saas darteed waxaan leeyahay marka wax muhiimka noo ah oo dhulka noo yaala oo khayraadka ah hub dagaalkii labaad adduunyada lagu galay ha ku bedelinaan leeyahay nimanka hadda meesha ka talinaya hubka la siiyey dowladda federaalka waxaa ka mid ah diyaarado yaryar oo helikobter ah maxaa kala socotaa diyaaradahaas
diyaaradahaas waan waraystay laftooda waxaa laigu sheegay in ay u yihiin dowladda masar gambaleel oo lagu xasuusiyo dadka maalinta ramadaanta ah ama bisha ramadaanba xilliga afurka in la kiciyo oo wax un laga rirido oo dhawaaqeedana uu aad u sareeyo marka xasuusta diyaaraddabaas hadday soo kacdo afurkiyaa la jooga ay leeyihiin wadanka buuraley waaye saa darteed waan gambaleel ay u tahaan dhihi karaa laakiin soomaaliya hadda mid wax ka tiri doonta ma ah taariikhda hore ma u dhacday in masar ay hub qadiimi ah ay bixiso haa way ka dhacday taariikhda hadda kahor way dhacday dowlado badan oo ay siisaa jira waxaan ka xasuusnahay hadda waagii ay ishayeen ciraaq iyo iraan dowladda masaarida waxay hub siisay ciraaq oo saadaam xuseen hogaaminayay hubkaas kanoo kale u ahaa waa dagaalkii labaad oo adduunyadu ka soo haray garoonka diyaaradaha marka laga dejiyey gawaaridii meesha lagu dejiyey diyaaradda waa ka degi waayeen waa kici waayeen liannahu waa hub laga dhammaystay oo baaba'san waxtar aan u lahayn qofkii la siiya qofka iska bixinayana uu ku raadinayo wax waxtar u leh dalkiisa maanta uu dalka kale kaga bedesho in wadanka nacfigiisa lagu bedesho sax maaha hub casri haddii laydin soo siiyo xataa waxaan dhihi lahaa waxtar idima leh waayo diin qof la dagaalamayo ma ahan in uu guul gaari doono maahmaah waxaa jirta oo afka maymayda ku baxda oo la yidhaahdo roora ku noogay dareera ku noogay dareera ku noogay roora saaniye yacni socdaan ka daalay socdaan ku daalay waxaan sahminaa inaan ordo qofka hadduu socod ku daalana inuusan ordi karin dee qof bay wala ogyahay marka yaan yaysan noqonin dareera ku noogay roora saaniye sidoo kale waxaan dhihi lahaa durduro geel baa ku jaba damaacagina waa xun yahy ha laga joogaan le waxyaalaha la wado dhanna etoobiya bad laga siiyey dhanna haddaa la rabaa in waxyaalo ka badanoo baddaas ama la mid a la siiyo masar marka wadan oo iska wadan ah ayaa la rabaa konton meelood owel markii loo qeybinayo waxyaalaha inay soo socdeen qofkii wax garanaya wuu fahmayey
maamulka puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay hub dhanka etoobiya ugu yimid wasiirka warfaafinta maamulkaas wuxuu beeniyey hubkaas anigu ma caddayn karo in puntland hub soo galay adiguna ma caddayn kartid laakiin waxaad daawootay maraa baabuur kuwii baradhada iyo keeni jiray iyo yaanyada keeni jiray oo shirca saaran yahay oo baabuuri waardeynayso in laga waardiyeynayay in la dhaco dad aana isku leh ay kala dhacaan baabuurta iyo in kale qofna ma caddayn karo laakiin dawladi waardiyeynaysay unbaad baa muuqanaysay marka annagu bud annagu hub ma keenin laakiin hub inaanu keeno sharci waa u leexaysay gawaaridaas waxay sideen dee dadka watay baad weydiinaysaa anu baabuurta ma wadin muxuahay waxa ku jirana ma ogeyn laakiin dowlad goboleedka Puntland aad wasiirka ka tahay.
inaanu xaq u leenahay oo maadasa uuna siinayo een, maaragtay xuquuqda iyo dowladnimo inay na siinayso inaan hub helo alla waala dagaalamaa weliba aanu keli ku nahay oo cid naga caawisa aanay jirin soomaalinteeda kale marka een, waxaan ku leeyahay een, hubin bay kaaga baahan tahay taas baabuurku inuu qaali yahay soomaaliga laftigiisu inuu qaali yahay in xaaladaha nabadgelyo ee gobolku wax badan iska bedeleen in haddii la doono aana qabiil loo kala dhici karo baabuurta iyo badeecaha loo kala dhici karo Een, maaragtay in tuhmo kala jiraan oo dad kala dhacaya oo baabuur isku leh ama oo kala dhacaya ama wax isku leh wax isu sheeganaya Ay.
si aan sharci ahayn inay u kala qaataan oo kala dhacaan inay suurtagal tahay marka waa shaqo dawladeed taasi may annaga guuliga guud ahaan mida noogama dhidha annagu ma diidanin muxuu ahaaye in soomaali hub hesho ma diidanin laakiin hubkaa in si xun loo isticmaalo un waan ka digaynaa siday hore u dhacday oo maaragtay een, aan eh, hubkii intuu gacanka dowladda ka baxo uu gacan qabaa'il galo taasi waxa weeye welwelkeeda ay leedahay laakiin annagu u- in soomaali hub hesho kama soo horjeedno wallahi waxa weeyaan horta shaqada dee dowladda dhexe ay u taallaa haddii hagaajisana iyay u taalla hadday xumaysana iyada u taalla annaga muxuu ahaaye shaqana u taalla maaha Een, muxuu ahaaye iyagaa lagala iyagaa la weydiinaya taas madaxweyne xasan isagu waa ninkii intuu jigjiga tegay dhaantada ku ciyaarayey oo lahaa dhulkan etoobiya iskale madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee jigjiga taga ee yidhaahda dhulkan etoobiya le isagu ahaa hadeerna markii muuse bixi uu saxeexayay m o u-da isagaa la fadhiyey miiska hor iyo gadaalba isagaa u wada etoobiya marna isagaa xaggaa u wada marna isagaa xaggaa u wada siyaasad saxa oo eh, maaragtay leh eh, jiha wixii uu qaldoy dadka yaanu kula soo gabanin هناءً وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
yuhuudda oo duqeymo culus ku garaacday lubnaan iyo ururka shiiciga ah ee xisbullah isku magacaabay oo sawaariikh ugu jawaabay maxaase ka socda dalka lubnaan waxaa la socday oo ka waramaya waryaheena salmaan aad baad u mahadsan tahay walaalka saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqaymo xooggan waxay ku garaaceen ee deegaano ka tirsan ee waddanka lubnaan gaar ahaan deegaanada dhaca ee dhinaca koonfurta waxaana duqaymuhu ay ahaayeen kuwo aad u xooggan oo geystay khasaare baaxad leh oo gaaray ee dadka reer lubnaan ee inta haatan ay yuhuuddu qirteen gaar ahaan taliska ciidanka yuhuudda war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in ee, saacadihii lasoo dhaafay ee maanta ugu yaraan afar boqol oo duqayn ay ka fuliyeen ee deegaano ee ka tirsan ee waddanka lubnaan gaar ahaan dhanka koonfurta iyadoo sidoo kalena ay ka mid tahay meelaha ay duqaymuhu ka dhaceen magaalada beyruut oo ah caasimadda waddanka lubnaan ee khasaare baaxad leh ayaa ka dhashay duqaymahan inta haatan la xaqiijiyey laba boqol toddobaatan iyo afar qof ayaa ku dhimatay halka ay ku dhaawacmeen kun iyo labaatan iyo afar ruux ee tiradan waxaa suuragala in saacadba saacadda ka dambeysa ay kororto waxaana laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee waddanka lubnaan marka laga yimaado duqaymaha xooggan ee yuhuuddu ay ka geysanayaan waddanka lubnaan waxaa dhanka kale ururka shiiciga ah isku magacaabay xisbullah uu duqaymo sawaariikh loo adeegsaday isaguna ku garaacay ee deegaano ka tirsan dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda ee duqaymahaas oo uu ku beegsaday deegaanada ay yuhuuddu ee xoogga ku degan yihiin meelaha ay duqaymuhu beegsadeen gaar ahaan ee sawaariikhda ee ururka shiiciga ah uu ka turay waddanka lubnaan waxaa ka mid ah ee aljawlaan oo ka mid ah dhulka la haysto sidoo kale magaalada aljaliil iyo deegaanada hoos yimaada xayfa iyo caka ayaa ka mid a meelaha ee duqaymuhu ay ay gaareen waxaana ee gantaalada qaar ay ku dhaceen xarumo militari oo ciidanka yuhuuddu leeyihiin ee walow aan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah ee ay geysteen Ee, waxaa sidoo kale duqaymaha laga soo sheegayaa qaybo ka mid a magaalada talaabiib oo ah caasimadda maamulka yuhuudda qalabyada digniinta bixiya ayaa meelo badan oo ka mid a deegaanada ay yuhuuddu xoogga ku haystaan ee xilligan ee ka daaran ee dadka yuhuudda ahna waxay dareemayaan xaalad ee cabsi ah waxaa muuqanaysa in ku dhowaad hal hal sane kadib oo ay ururka shiiciga ah ee degan waddanka lubnaan iyo maamulka yahuudda uu dagaalkoodu ahaa mid aan sidaas u buurnayn oo cid weliba ay muujinaysay inaanay doonin in xaaladdu ay faraha ka baxdo uu iminka isku bedelayo ee dagaal ee xoogan oo ay suuragal tahay inuu kasii cuslaado halka uu iminka taagan yahay jo biden madaxweynaha dalka maraykanka oo kaalada wararka e f b la hadlay wuxuu sheegay inuu ku dadaalayo sidii aanay xaaladdu faraha uga bixi lahayn sida uu hadalka u dhigay ee waxaana dhinacyada ee isku haya waddanka lubnaan uu usoo jeediyey inay isceliyaan oo ay xaaladda dejiyaan ee sida ee laga soo xiganayo ee jo biden oo ah madaxweynaha dalka maraykanka wakaalada wararka e f b ayaana goordhow si deg deg ah ee warkan u tabisay marka wixii kusoo kordha xaaladan wararka iyo barnaamijyada warbaahinta islaamiga alfurqaan ayay dhegeystayaashu kala socon doonaan insha allah هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام haweenka wax ka barta degmada sablaale ayaa wareejiyey sahay ay u diyaariyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta waxaana munaasabada nooga qayb galay maxamed muudey waxaana warbixintan ka diyaariyey muxsin xasan xaaje waxaan rajaynaynaa haddaan nahay gabdhaha degan degmada sabalaale inaad acdaa'da ilaahay noogu soo xirxirtaan shan iyo tobankan xarig noona keentaan biidnillaah
waxa ay ahayd munaasabad ballaaran oo si heer saraha loo soo qorsheeyey islamarkaana ka qabsoontay degmada sablaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose haweenka muslimaadka ee ku dhaqan sablaale ayaa soo agaasimay madashan taasi oo lagu wareejinayay agab kala duwan iyo sahay ay soo direen haweenka muslimaadka ah ee degmada waxayna ugu taragaleen sahayda in ay gaarto militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore iyo furimaha dagaalka in ka badan siddeed boqol oo shay iskuguna jira agab dhar iyo cunooyinka fudud ayay haweenka muslimaadka ah ee degmada sablaale ku wareejiyeen nabadoonnada degmada si ay iyaguna ugu wareejiyaan maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose munaasabadan oo ahayd mid naadir ah dhanka diyaarinteeda ayaa waxaa ka soo qayb galay marti kala duwan oo mudnaan sare leh kuwaasi oo iskugu jira maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxgarad suugaanyahanno iyo haweenka muslimaadka ah ee degmada sablaale ugu horrayn waxaa madasha ay munaasabadda ka dhacaysay ka hadlay macalimad safiya oo ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee sablaale iyadoona ka warbixisay agabka ay wareejiyeen waxaan halkan ka wareejinay oo aan u wareejinay nabadoonnadeena degmada sablaale aan ku wareejinay waxaa ka mid ah laba boqol toddobaatan iyo saddex caag cagsaabana ay walaalaha mujaahidiinta ugu talagalnay waxaan kaleeto oo aan wareejinay oaan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ee suquurta ku jira afartan iyo saddex jawaan oo buskud ah waxaan kale oon ugu talagalnay oon ugu talagalnay labaatan iyo shan kartoon oo timir ah waxaan kaloo aan ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayna aan ugu talagalnay annagoo ka turjumayna dhammaan gabdhahaas degan degmada sablaale labaatan iyo laba dirsin oo buumooyin ah waxaan kale oo aan ugu talagalna walaalahana labaatan iyo laba dirsin oo funaanado ah waxaan kale oo aan ugu talagalnay boqol iyo siddeetan go oo go'yaasha hubsashada ah ooaan ugu talagala walaalaha saaxada jihaadka jooga inay dhaxanta ka hubsadaan annagoo dareensan ogna in maxaan ku dhahaaye kaalinteenna aan rajaynayna inaan uga soo baxno go'yaashana ay muhiim u taha walaalaha sidoo kale waxaan halkan ku wareejinay laba darsin oo cimaamada ah waxaan kaleeto wareejinay shan iyo toban xarig oo xargaha aan rajaynayno in ilaahay subxaana wa tacaala acdaa'diisa lagu soo xirxiro ilaahay waxaan ka rajaynaynaa aan fariin halkan uga diraynaa walaalaha mujaahidiinta ee suquurta ku jiro waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa haddaan nahay gabdhaha degan degmada sabalaale inaad acdaa'da ilaahay noogu soo xirxirtaan shan iyo tobankan xarig noona keentaan biidnillaah waxaan kaleeto oon walaalaha aan u diyaarinay laba boqol oo cirbado ah oo aan rajaynayno inay maxaan ku dhahay ay agabyada iyo waxyaabaha ay rabaan ee kobaha iyo waxyaabahaas ay ku samaystaan aan ugu talagalnay waxaan kaleeto oon ugu talagalnay walaalaha mundad dun ah oon cirbadahaas ay la socdaan intaasi inka badanna insha allahu tacaala way idiin imaan doonaan garabkiina ayaana taagannahay saacad walba iyo wakhti walba waxaan juhdigeenna aan ku bixinayna inaan sida adinka aad noo difaacdeen ood sharafteena aad u difaacdeen oo walaal walboo baxaaya jihaadiya oo macafariin oo noogu diraayo in walaalaha uu ka socdo inaan naga xijaabano biidni illaahi tacaala waxaan u taagnaan doonaa inaan annagana si degdega oo israacraacsan oo mutawaatira idiin soo gaarsiino aga walba aad u baahan tihiin biidni illaah
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanka oo ballanqaaday isgarabtaagga mujaahidiinta dhanka kalena sheegay kaalinta ay bulshada sablaale ku leedahay garab istaagga mujaahidiinta waa kan mid ka mid ah nabadoonnada sablaale oo bidhaaminaya kaalinta ay dadka reer sablaale ku leeyihiin jihaadka ka soconaya bariga afrika annaga reer sablaale waxaanu nahay dad u taagan u taagnaanta calanka islaamka ah waxaa caddaynaysaa dad badan oo dhallinyaro ah yaa u dhintay jihaadka oo ku dhintay oo reer sablaala ah dad badan oo reer sablaala ah baa jihaadka ku dhaawacmay dad badan oo reer sablaala baa hadda furimaha ka buuxa waxaa caddaynaysaa maanta waad aragtaan xafladdan gabdhahan quruxda badan ee soo xaadiray xafladdan soo abaabulay gabdhuhu waxaa weeye odayaashoodii iyo aabbayaashoodii iyo adeeradoodii iyo ayaa garab taagnaa soo abaabulayey garab taagnaa mar walba waxaanu leenahay gabdhaha xafladdaa sameeyey waxaa soo sameeyey dadkooda iyo degmaduna ku garab taagnaayeen ilaahay xaqa ha waafajiyo khayr badanna ha heleen intaa kadib waxaan ballan qaadaynaa annagoo odayaashii sablaala sidii horeba aanu u garab taagnayn walaayada islaamka waxaanu ballan qaadaynaa haddana inaannu halkii ka sii wadno ka sii xoojinno islaamka garab taagno xoog iyo xoolo iyo nafba aanu ku bixinno ayaannu ballan qaadaynaa waxaa weeye gabdhahaas arrintaas soo sameeyey magaalada ka turjumaya magaaladu la qabto khayr badana allaha siiyo madaxdayada noo timi khayr allaha siiyo waxaan leenahay halkaasaannu ka sii wadaynaa waa garab taagannahay islaamkaan garab taagannahay sidoo kale nabadoon axmed ciise oo isna ka mid ah nabadoonnada degmada ayaa bogaadiyey dadaalka gabdhaha muslimaadka ah isagoona ugu duceeyey beddel khayr badan
waxaannu idiin rajaynaynaa meesha aad ka keenteen in ilaahay wax khayrla idinku bedelo in ilaahay ajar iyo xasanaad idinka siiyo wixii aa u keenteen iyo dadkii mujaahidiinta u keenteen ilaahay inuu ku anfaco sidaasaanu annaguna idinku ducaynaynaa annagoo odayaashii iyo nabadoonnadiinnii ah garabkiinna allaha galo dembigeenna allaha dhaafo waxaynu doonaynaa waa janna waah allaha inaga aqbalo allaha inaga aqbalo qof kastaa wuu dhimanaya cid kalena kama horraysa camalkiisaa ka hormaraya saasaan idinku ducaynaynaa macallimad raxma oo iyadana ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ee soo agaasimay xafladda hadiyad wareejinta ayaa cudbaahiyaha ka hor hadashay mar waliba inaan noqonno dad maxeeto ka feejigan cadowgooda dumarka gaar ahaan waxaa looga baahan yahay feejignaan aad iyo aad u wanaagsan inay la yimaadaan waxbarashadii ayagoo sii wada inay maxeeheto dhexda ay dhuuqsadaan maxaa yeele faraska waxaa ushi looga dhuftaa inuu maxeeheto sii dadaalo asigiiyo dadaalahay dadaal inuu sii muujiyo ayuhal ikhwa marka waxa nugu soo leelan oo maxeeto mar waliba dhexda soo xiranaya dumarka gaalada waaye waxa dabada kasoo wada dulligaa nugu soo duulay waa maxeeto wax dumar dabada kasoo wada annagana looga baahan yahay caruurteena yaryarka inaan ku barbaarino sida maxeeheeto ay u soo dili lahaayeen gaalada waxaan diyaarinaynaa caruur yaryar ah maxeeheeto waxa maanta fuquurta jooga oo dagaalamayo hooyo ayaa dhashay hooyadaas cunugaas dhashay adigoo kaley usoo foolatay sagaalka biloodaad uurka kusida way ku siday maxaa lagaaga baahan yahay marka inaad cunugaaga marka koowaad uu soo baxo hadalbaradka uu yahay kelimada tawxiidka inaad ku barbaarisid kadibna aad gunaanadka xafladda waxaa tixgabay oo diiradda saaraysay kaalinta ay haweenka muslimaadka ah kaga jiraan jihaadka soomaaliya goobta ka tiriyey abwaan cabdiraxmaan fuliye oo ka mid ah abwaanadii munaasabadda ka qayb galay hablihii islaamkeen marnaba cidi hilmaamaynin soo jeed hanna wacan kuwii hadalka miisaamayey habsan iyo kuwan looga baqin halista shaydaan hagarli'i kuwii lagu bartee hawsha nala qaaday heryada gumaystaha kuwii loo hudumin waayey hijradiyo wanaaggii kuwii horayuu soo booday hijradiyo wanaaggii kuwii horayuu soo booday hanankiyo wanaaggiyo higsigay ugu horeeyaane hegada kuwii lagu isme holaaca aad mooday madowgii hanaan wacan rabbigu haybad ugu deeqay quruxdii haweenkaba kuwii hibada loo siiyey ayagood haldhaa mudda iyo goray hadafaya amase geenyaha labaysano hensa lagu gacshay waa kuwa halkaa soo fadhiya waana la hubaye ayagoo huggi soo xidhiyo dharkii haybadda lahay
dadaalka ay gabdhaha muslimaadka ahi oo ugu jiraan garab istaagga ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka ayaa ah mid aad u muuqda oo aan la qarin karin gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada sablaale ayaana kaalmaha hore kaga jira liiska gabdhaha isa soo agaasimay ee hadiyadaha qiimaha weyn gaarsiiya walaalahooda mujaahidiinta
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا
qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka iyo xalqada saddex iyo labaatanaad أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor caawo waxaan wax kaa weydiinayaa cayilka dadka qaar cayilka waa ay jecel yihiin qaarna ma jecla haddaba waxaad noo qeexdaa cayil iyo waxa uu yahay sidoo kale waa maxay saameyntiisa haddii uu caafimaad ahaan dhib leeyahay se maxaa xal ah bismillaah waa mahadsantahay cayil ama obesity waa b m i modern thirty kilogram by meter square oo laga wado waa qofka oo markii miisaankiisa kilogaram ahaan uu u ogaado kadibna uu u qaybiyo dherarkiisa oo mitar uu isku dhuftay qof walba marka xaafadiisuu ku samayn karaa oo muxuu ku sameynayaa miisaankiisuu qoranaya marka hore kulkuleetarkuu gashanaya ama meeluu ku qoranayaa kadibna dherarkiisu uu mitir ahaan u cabiranayaa wuu isku dhufanayaa kadibna miisaankii hadayta uu qorto horgelinaya telefoonka ama kalkuleetarka kadib wuxuu gelinayaa calaamadda u qayminta u tagayaa kadib wuxuu gelinayaa wixii la isku dhufto oo hadda ahaa dherarkiisa kadib wixii usoo baxa waxaa laga rabaa qofka inay tahay toban iyo sideed ilaa labaatan iyo shan hadday usoo baxdo qofkaas waa normal oo ma baahna inuu wax miisaan iska rido b m da marka sida saxa laga rabo waxaa waaye toban iyo sideed ilaa labaatan iyo shan kilogram by meter square ee noocyadeeda markaan gelina noocyadeeda waxa waaye waa grade one oo loo yaqaano symbol overweight taasoo ah labaatan iyo shan ilaa labaatan iyo sagaal dhibic shan kilogram by meter square waxaa jirta grade two waxa loo yaqaano oo ah soddon ilaa soddon iyo sagaal kilogram by meter square waan obesity qof aad u cayilan waaye ee waxaa kaloo jirta nooca u dambeeya oo ugu daran sifiya ah grade three waa more than kilogram by meter square waxaasoo dhan waxay waa forty waxaasoo dhan marka waxay soo baxayaan qofka markuu qaacidada hadda aan sheegay uu maro haddii aan fiiriyo marka waxyaalaha saameynta saameynta ay keenayaan cayil saameyntu keenaya qofka uu ku keenaya waxaa kamid a heart disease cudurada ku dhaca wadnaha oo kaleeto ee sida dhiigkarka maxaa la dhihi jiray dufanka oo ku bato waxaan u keenayaan diabetic militus ama macaanka uu keeni karaa infertility dhalma la-aan uu keeni karaa musculoskeletal disease macnaha murqaha iyo habdhiska lafaha inay cudurro u keento maxaa yeelay qofka culayska uu saarayo jilbahoo kale miskaha aad bay uga darin intii la raba ka badyin macnaha waxaa kaloo lala xiriiriya inuu xataa kansar uu keeni karo stroke wuxuu keeni karaa inuu xibin dhiig ka xiro dhiiggii uu xibin ka go'o kadibna aagaas oo dhan ay qalasho waxay keeni kartaa oo kaleeto steel bath oo ah cunugu in hooyadu ku dhex dhinto marka maadaama cayil saaid uu jiro wuxuu kale keeni kartaa galbalada disease inay xamiitada oo kaleeto xayr ay gasho kadibna uu dhacaankii ama baylkii uu soo bixi waayo dhagaxna isku bedeli kartaba waxaa kaloo jirto inay keento asma oo kaleeto qofka neefta inay ku dhegto hawamareenkana uu xirmo asma saas ay noqoto waxaa kale keeni kartaa qofka inuu gastro esophageal reflex qofka inay macnaha mar walba maadaama pressure uu ka saaran yahay caloosha hoose inay cardiac sphincter wax loo yaqaano inuu furmo kadibna cuntada kusoo laabato maxaa marka intaasna calaamadaha qofka uu ku garan karo maxay tahay hadduusan miisaan haysan calaamadaha ugu kasaya waxaa kamid a kow b m iga hadda aan sheegayo oo ah qofka inuu miisaankiisa kilogram ahaan u haysto kadibna dherarkiisa oo mitir ahaan uu isku dhufto iskuna qaybiyo wuu ku ogaan kara wuxuu kaloo ku ogaan karaa qofka inuu altrason kale marku isticmaalo visceral fat la arko xibnihii gudaha jira oo barur fuuleen sida haadkii liverkii wax badan la arkidni xayr ayna fuuleen la arko waxaa kaloo jirta qofka lagu arka abdominal circumference gas oo great ah macnaha tusaale ahaan qofka meesha suunka ka xiran jiray inuu suunka iska bedelo surwaalada uu tuuro wax badan ama cabirkii calooshaba dee hayr caadi ay noqoto marka intaasna waa calaamaha lagu garanaya qofka inuu cayilay Ee, maxaa looga hortegi karaa oo ah qodobka u muhiimsan dadkan laga rabo inay sameeyaan Ee, qodobka u horeeya waxaan leenahay xagga cuntadan ku bilaabeynaa cuntada oo kaleeto waxaa laga rabaa dadka inay isticmaalaan fruits miraha Ee, waxaa la rabaa inay ka fogaadaan fatty foods cuntooyinka xayrta ama fatty foods loo yaqaano oo sida sambuusyada jibsiga mashmashka waxyaalaha macmacaanka lagu sameeyo junk food al dhahaa waxaa rabaa dadku inay kale ay ka fogaadaan ee, cuntada aadka staajka ugu badan yahay sida bariiska baastada oo kaleeto staaj waa high baradhada oo kale inay iska ilaaliyaan ama iska yareeyaan Ee, waxaa la rabaa dadka inay maalinka cabaan biyo badan si ugu yaraan laba- sagaal galaas inay maalinka cabaan oo kaleeto sokorta shaaha lagu yareysanayo oo kale in shaah- shaaha lagu darsado in la yareeyo oo aan lagu badinin maadaama dadka xafiisa ay fadhiyaan gaariyaal ay wadaan inay sokorta iska yareeyaan Ee, qodobka u dambeeya wuxuu yahay qaybta exercise oo kaleeto ugu yaraan maalinka soddon daqiiqo inaad socotid waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay xildhibaan lagu magacaabo gamadiid ayaa ka dhiidhiyey war dhowaan ka soo baxay xasan sheekh oo ah in uu hubka dhigis samaynayo arrintaas oo saamaysay xitaa xildhibaanada hubaysan Een, dowladdu waxa weeyaan horta dagaalkii argagixisada ee shabaab markuu bilaabanayana wixii aragtay iyo talo aan hayna waa u geyn waa lagu garab istaag fikradaad jiray oo in loo jabaya ama maxaan ku rahdaye sidan rabo waxay noqonaynin loo muuqdayna miska u saaran laakiin dalateed iyo lagooyala la goynaya u qaateen maanta si xaqiiqda ka daba tageen taa markaa horta diyaar baan u nahayo nin dhulkiisa hakraday waxa weeyaan dee waa nin yani hilibkiisa cunan Ee, nin horta ama qof siyaasi ah oo maanta ku faraxsan dhibaatada dalkaani halkuu kusii socdaa ma jirto qof kastana waajib ayaa ka saaran laakiin fawday noqonaysaa shaqo iskama qaban karin sistemka dawliga in lagu dhex shaqeeyo taladii la siiyo hadday codad ku socdaan waxba ka gelin oo qordihii qadajeex iyo waddo kale oo qaldan waad u jeedid inay meel go-an kusoo dhammaanaysa ama god kusoo dhammaanaysaan kuma raaci kartid marka horta talo waa la garab istaagnay waana la garab taagnay laakiin dee waxay soo gaareen marxalad ah dalka in ayagu kala qaybiyaan in ay dulminaysid ba yani een, waxaa kuraa dividal rule inay iyaga daftkooda dadkoodii u isticmaalayaan halkii dadkooda u madayn lahaayeen dagaalka gudaha iyo kan dibadda u madayn lahaayeen inayba go-aansansaan ay ugu badisaan marka horta waddo qaldan ayay ku socdaan madaxda talana way diiday Een, waa kan hadda mashaahid ka dhaaranayo odayga dhahaya een, waxaan sagaal saac aan weeraraynaa guryaha ugu dhacayna sagaal saac dowladda tahay inaad weerar waxaa kugu qasbaaya sagaal saac waxa weerarsiyaa waa argagixisa dad weerarta argagixisa inaad Een, wuxuu shalay ka cabaadaya banaanka markuu joogo hubka wuu sheegayaan qof kastoo siyaasi oo maanta xil haya cadow wuxuu leeyahay argixisadaasuu leeyahay inuu isdifaaco amnigiisa sugtana asay waajib ku tahay oo dee ciidamadu dagaal iyo furmo ay ku jiraan amnigiisa mas-uulka macluumada siduma sugaan inaad ishilayanay waajib weto marka adoon shaqadii lagaa lagugu talagalay ee kugu xilsaaray dalka dhan islaxin oo baahidii nin hadda ku nalada wata cid rabta waana baahidan meesha ka saaray inaad tidhaahdaa guryaha dad ugu dhacaya shalayna adiga aad suuqyada iyo dalaal u dirsanayso gadayso aan ognahay oo maxaan ku rahdaye baabuur aad jaraysay way ka soo wareegeen hataa yani afar sano ay saddex sano hataa weli la gaarin horta waxa weeyaan waa wax aad iyo aad ayaan daraya nasin xumo u ah Ee, waxaan kaa rabaa horta ee, hubku sidiisaba dee la xakamaynayo shuruuc shuruuc iyo habraaq loo raaca u leeyahay waana loo baahan yahay waana la soo dhaweynayaa laakiin waxaad hogsoon tahay dhammaanteen hubka xuduudaha kasoo galaya oo madaxtooyada iyo madaxweynuhu laftigooda ay wateen shaqtarada kusoo galay oo qabaa'il iyo shicib gacan ku galay saas sababteeda maalintuu ka shaqeeyaa saas iyo suuqooda ay kusoo geliyaan oo dad gacmo aan maxaa ku dhaha gacmo dowladeed ay geliyaan cadeymo waxaa ah markii uu soo galay oo dadka qabaa'ilka ay qabsadeen madaxdii galmudug uu la xiriiraya saan la xiriir hubkaas annagaa lahayn aan noola badbaadi u yiri waana wax haddaad baartaan oo kasii dabagashaan aad ogaan kartaan marka adoo shalay ka shaqaynaya waxa iyaga markaa mucaaradka inaad ka shaqaynaysay maanta waxaa weeyaan waxaa lagaa rabay marka koowaad horta shuruucda loogu talagalay iyo habraacyada inaad dirso dhamaystirtid amniga iyo wadajirka wadda soomaaliya ugu kalsoonaan karana aad la timaadid laakiin dee hadda isdhaart abin noo sidax sagaal sacan soo dhaca markaa tiraad hadduu noo shariiciya u cusub inaan doonano gadano isku dhaalin weliba cadowga keli baan asigaan iska ilaalin riyo hortii jiru u waayey odayga uu ku qorwaay oo ah sida afrikan joogaa afrikana ku ku noolan yidhaha madaxay ka nooshahay caasimadan gacanta ku dhigaya intaan doono waa joogi doona dalku waa federaal soo maa caasimada soomaalida geeliina la tacawashaa ku qasban tahay saan caasimada u maamulo taariikh heblaayo taariikhdan sheega ka hordhici maayo laakiin go-aan waxay taariikh heblaayo qof aan aniga iyo amar qaadan oo xataa ciidanka booliiska midna aanan ahayn ciidan gaar oo hadda aniga aan diyaarinay oo weliba xigtigii ah saacada heblaayo iyo waqti heblaayo iyo bil heblaayo waxaan ahayn magaalada hukuma haysan karaan ciddii ku haysatana garsoorka cid walbaba maxaa ku dhahay waaran hun si un ha lee soo marsiiya ha la weeraro ha la dibo qoray maxaa nagaga qaado war doosho noocaasa ayaa u degan waan hubna waxna waa nin duruufii dan ay u geysay ama siyaasi araahde ee isku ilaalinaya hub waxna waa hub sharci darra dalka soo galay hubka sharci darrada soo galaya asiga madaxweynaha bilowka ah dadka keena hortayga ha joojiyaan in la xakameeyo oo weliba la xirana waa rabnaa waana iyadaynaa waana garab istaagana weliba waxaan diidanay waxaa weeyaan ama xasaanad lahaw ama xeel harahaay guriga lagu faray guriga amnigeed waa saas uwa ma ciidanku isaga ii soo diray oo ilaalaha oo asiga gulle iyo mushaar uu siiyey aniga ila socdo jeebkeen baan ku soconnaa haddaan safar aadayna ama deegaano tagayna annagaa isticmaalno nafteenan ku ilaalsana yacni sagaal saac waxaa ku wadaay waxaan amnigeena ku sugayna wareejin mayno arrinka hadda uu yiri iyo dhaqaaqeeda iyo sida socota ujeedada inaan kororsanno ma ani waxba xilin mayno waa ka annaga waxaan ugu qorshaysanno dalka marka koowaad madaxweynuhu waxa weeyaan يعني way arago dhigan ma jirto xoog iyo qajajacda wax lagu haysan karan nin kow iyo labaatan sano oo ciidan oo dalkan dhan xukum oo dabaabaad iyo diyaarada haysta ayaa horta ku haysan
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada tan iyoon intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام